furniinka ayaa saameyn gaar ah ku yeesha carruurta waxaana yaraada waxyaabaha ay hiigsanayaan taasoo ay keeni karta inay hoos u dhacdo waxbarashadooda inta badan furniinka ayaa dhibaatooyinka ugu badan ka dhaxla carruurta waxaana inta badan jira hooyooyinka qaar oo aan lagu biilin carruurta waxayna ay yihiin kuwa dhexda u xirta carruurtooda sida ay u korin lahaayeen qaar ka mid ah gabdhaha aqoon-yahanada ahi ee wax ka barta jaamacadda jubba ayaa ugu baaqay hooyooyinka iyo aabbaha soomaaliyeed inay ka fogaadaan waxyaabaha keeni kara furniinka siiba hooyada iyo aabaha marka isfuraan oo kale markii caruurta hooyadood iyo waalidkood ay isfuraan waxaa ku imaada dhibaatooyin fara badan oo u imaan karo inay saameyn u yeelato waxbarashadoodii saameyn u yeelato mararka qaar caafimaadkooda iyo korriinkoodii intaba waxaa yeelay waalidka markuu isfuro caruurta way kala way kala qaataan inbaa qof baa qaataa kadibna dhibaatooyin fara badan ayaa u imaado siiba in caruurtii mararka qaar shaqsiyan ay u aadaan inay shaqaystaan oo kale ay noqdaan caseeye ama waxyaalo fara badan inay ka shaqeeyaan oo kale sida wiilasha sometimes xitaa ay noqdaan darbijiif taasna waxaa keentaa furiinka ku imaada waalidiinta waxaa looga bixi karaa in waalidiintu ay isku samraan in yacni ubadkoodii ay dhaleen ilmahoodii ay fiiriyaan aayahoodii waxbarashadoodii iyo caafimaadkoodii intaba ayagoo ka talinaya in ay yacni furiinkii ku degdegin oo ama hadday isfuraan xitaa caruurtii iyo ubadkii markaa meesha yaalay caafimaadkoodii waxbarashadoodii intaba laga fikiro
dhibaatooyinka ku imaada caruurta markay waalidiintooda kala tagaan waalidka markuu isla joogo iyo markuu kala maqanahay dhibaato fara badan ayaa ku imaada caruurta like caruurtii inay tafaraaruq ku imaadaan hadhoodii xagga koriinka hadday noqoto xagga waxbarasho iyo xagga maskaxiyanbo because waalidka markuu isla joogo caruurta wax badan ayay faa-iidayaan oo labada dhinacba waxaa ka garab taagan waalidkii hooyo iyo aabbayuu haystaa marka mar wonis uu waalidkii hal dhinac laasanahay stiil waxbaa ka maqan muhiimad inkastoo hooyo ee ta haddana waalidkii aaba kama maqnaan karo marka marwalba waxaa wanaagsan in waalidkii isla joogaan dhibaatooyinka oo aad ku tiro badan cunuga la kulmo waxaa waaya in mooralkii uu ka dhinto ilaan waxaa ka maqan waalidkiisa mid kamida ama dhinac kamida in waxbarashadii ama hiigsigii iyo hamigii uu lahaa inuu si fudud ku gaari waayo sababta oo ma haysto laba waalid oo dhinac taagan oo ku barbaarinayo xagga dhaqanka iyo xagga idabta iyo xagga waxbarashabo marka marwalba waxaa ku dhiirinaya amase ku dhiirigelinaya in waalidiintoodii aysan kala fogaanin haddii dhibaato walba iyo dhib walba ka imaado ay u sabraan caruurtoodii aysan kala fogaan hadday dhacdo hataa in la kala fogaado always in loo daayo cunuga cunugin waalidka midkii loo arko inuu korin karo haddii hooyo loo arko ama haddii aabo loo arko in loo daayo oo aysan waalidka ama inta badan waxaa la sameeya soomaalida waxay sameysaa markay waalidka kala tagaan hooyadii waa laga qaataa cunuga waxaa la siiyaa maamo kaloo eedaa loo geeyaa taasoo mooralku imaan karo cunuga marka in waalidkiisa marnaba laga qaadin